sahaan dowla diidkan oo dhibaatooyinkun badanay haayaan ummadun dhibaateeyeen oo wadankii oo dhan jiditiyadiisii walaajay shalhireen wadankii inayska furanayna wadankii oo ummado dhan habso oo korka furanku jarto oo meello mara kore leynlahayna sidee maamulada iyo dowladda soomaaliyeed iyo caalamka iyo amisom senan iskaashade oo arrinteeda liin hagaajiyay runtii oo haan dowla diidka eh lunku adkaada runtii eedeedaan kama hadnagaana amisom dadaalka iyo kuwadda iyo ciidanka milatariga iyo booliiska iyo nabad sugidda iyo haan maamuladaba runtii iyo shacabweynaha qaybashii shalduum oo nabadijeel arrinteeda eedaya lankaholdhanyi marka madaxda iniskoyta weylasla goroday maamulada dhan ini runtii si dalkata iyi ini waa lagu bedelo oo dagaal midaysan oo dhino walba la-ini oo shabaab lalagala oo dalka sidii lakuxuraya fadi lanku wada hadala amisoomna wakhtiyadan dhow ciidamadii wal yaraaye iyo mal yaraayo way meel la kuu wada ini amisom wakhtiga ciidansha la yaraayo fadi liindeerna oo hadda amisom inta hata la xoojiyo ciidamadee laha kordhiyo qalabkii oo dhiman la siiyo amisom dadaal badan iyo suubida sidii dalka dhammaantiis liin xurey lahaay runtii arrintaas ayd lahan ku hadali